بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd لله والصلاaة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصaحبه وسلم تسليما كثيirا وبعd majliska saddex iyo tobnaad axkaamtii sekada ayuu halkana bilaabay baabkii sekadu ka waramaya majliska saddex iyo toban ayuha lmuslimuun qaala allahu jala wacalaa wamaa umiruu ilaa liyacbudu llah ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu yidhi lama amrin ama lama farin ilaa liyacbudu llah inay ilaahay caabudaan mukhlisiina lahu diina iyagoo diinta u gaaryeelaya xunafaaa toosan wa yuqiimu salaata salaada oogaya wa yu-tuu sakaata sakadana bixinaya wadaalika taa lasoo sheegay awaamirtaa iyo sharaaicda lasoo sheegay diinulqayim waa diintii mustaqiim ka ahayd ee toosnayd marka ikhlaaskii salaadii iyo sakadii iyo towxiidkii can cabdilaahi bni cumar ilaahay raalliha ka ahaado can inabiyi sala allahu caleyhi wasalam qaala wuxuu yihi buniya lislaamu calaa khamsin islaamka shan baa lagu dhisay calaa an yuwaxidu llaaha in ilaahay keligii towxiidkii ilaahay ilaahay keligii in la caabudo wa iqaami salaati salaadii la oogo wa itaa-i sakaati sakadii la bixiyo wa siyaamu ramadaana bishaa ramadaan la soomo iyo alxaj waa arkaantii islaamka sakadu axadu arkaanil islaami bay ka mid tahay wa mabaanihi alcidaam tiirarka waaweyn uu ku dhisan yahay wa hiya qariinatu waxaa lala xidhiidhiyaa asalaata salaadiiyo sekada waa la xidhiidhiyaa fii mawaadica kathiira meelo badan baa lagu xidhiidhiyay min kitaab illaahi casa wajal waqad ajmaca almuslimuuna muslimiintu waxay isku waafaqeen calaa fardiyatiha inay faral tahay ijmaacan qadciyan waxaa la ysku waafaqay si qadciya oo shaki la-aana inay faral tahay faman ankara qofka diida wujuubahaa waajib inay tahay qofka inkiraa maca cilmihi bihi isagoo og fa huwa kaafirun waa kaafir khaarijun ka baxay canil islaam diinta waa ka baxay hadduu inkiro uu yidhaahdo waajib inay tahay ma ogolin waman bakhila bihaa qofka ku bakhayla aw intaqasa minhaa ama sekadii wax ka sheega ama sekadii maaragtay xaqira fa huwa min aldaalimiina waa dadka daalimiinta almutacaridiina ee u banbaxay lilcuquubati wanakaali ciqaab iyo nakaal cadaab wa tajibu sakaatu sakadu waa faral fii arbacati ashyaain afar shay faral bay ku tahay alawala qeybta hore alkhaariju wixii kasoo baxayay min alardi waxa dhulka kasoo baxa min alxubuubi wathman wax allaala wixii dalaga dhulka kasoo baxay ee midhaha ahaa ee maaragtay la quudanayay ee dee quudka gelayay way way sekada waa laga qaaday burkii cadaskii misirtii garawgii qamxigii xasid wax allaalo waxaa dhulka kasoo baxaya xubuuba sekada waa laga qaaday athaani laba bahiimatul ancaami geela iyo adhiga iyo lo-da bahiimatul ancaam wahiya alibilu waalbaqaru waalghanam adhiguna waa laba oo riyihiina waa laga qaadayaa kuwii dacnigii iyo idihiina waa laga qaadayaa idaa kaanad hadday tahay saa-imatan mid fooftay hadday tahay waa inuu foofo oo dee markay reerku sii daaya in ladhaa waa la foofiye way fooftay wa uciddat waa in loogu talagalo loo diyaariyey lidari inay wanasri inay dee caanaha iyo laga maalo iyo dee dhasha oo la ydhaa dee taran baan u jeednaa wa balaqat waa inay gaadho nisaaban waa inay nisaabna markaa gaadho athaaliu addahabu walfida dahabkii iyo fidadii calaa ayi xaalin kaanad xaalo kastaba ha ahaatee liqowlihi tacaala ilaahay jala wacalaa wuxuu yidhi waaladiina kuwa yaknisuuna kaydinaya addahaba walfida kaydsanaya dahabka iyo fidada walaa yunfiquunahaa ma bixinayaan fii sabiililaahina ku bixin maayaan fabashirhum waxaad ugu bishaaraysaa bicadaabin aliimi yowma maalin oo yuxmaa calayhaa la kaawiyadaynayo lagu gubayo fii naari jahannama naarta jahannama ayaa dhabarkooda lagu gabayaa oo dee waa yuxu yuxma waa dee lagu cadaabayaa fa tukwaa biha waa lagu kaawiyadeynaya waa la saarayaa jibaahuhum wejigooda wa junuubuhum iyo dhinacyadooda iyo wa duhuuruhum dhabarkooda haadaa kaasi maa kanastum waa waxaa u shaqaysateen lianfusikum faduuquu dhadhamiya maa kuntum taknisuuna wixii aad shaqaysanayseena dhadhamiya la odhanay wa fii saxiixi muslim can abi hurayra ana nabiya calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi maa min saaxibi dahabin walaa fidatin ma jiro qof dahab ama fido u saaxiiba oo xaqeeda aan bixinayn ilaa maalinta qiyaamaha sufixat lahu safaaixun min naari waxaa loo sameeyaa safaaix naara yacnii waxaa loo samaynayaa biro naara ayaa dabka la gelinayaa waa biro oo kale birtaas naarta la gelinaya waa waa dab baa markaa lasoo gelinaya fa uxmiya calayha waa lagu tuuraya fii naari jahannama fa yakwaa biha waa lagu gubayaa jambuhu dhinaciisa wa jabiinuhu wejiyadiisa wa dahruhu dhabarkiisa mar kastay qabowdo oo dee maaragtay birtaasi ay qabowdo ama seeftaasi uciidat lahu waa lagu celinayaa oo dabkii haddana mar kale ayaa la gelinayaa mar kastana waa lagu gubayaa fii yowmin maalinoo kaana miqdaaruhu qadarkiisuna wuxuu ahaaday khamsiina alfa sana xataa yuqdaa ilaa inta la kala saarayo bayna alcibaadi addoomaha marka walaalayaal waa faral inuu qofku dahabkii iyo fidadiina ka bixiyo watajibu sakaatu sakadu waa waajib fi dahabi dahabka iyo walfida kayfa kaanad siday ahaatayba idaa balaqad hadday gaadha buuhi sheekhu an nisaaba dahabka iyo fidadu nisaabkii wa huwa nisaabku wuxuu yahay khamsun wa hamaanuuna garaam shan iyo sideetan garaam weeye dahabka waa shan iyo sideetan garaam hadduu gaadho in la bixiyo wa fidaduna shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam lifidati wa miqdaaru sakaati sakada qadarkeedu wuxuu yahay fi dahabi dahabka iyo walfida fidada iyo dahabka rubculcushri faqad rubculcushrigu boqolkiiba laba iyo barh baa la qaaday ama afartankiiba hal baa laga qaadaya saasaa markaa loo xisaabinaya dahabkii iyo fidadii wuxu uhi sheekhu raximah ullah watajibu waa waajib sakadu fi lawraaqi naqdiyati lacagtii lacagtii caadiga ahaydee bankigu soo saarayay ama doolar ama shilin ama riyaal awraaqdii naqdiga ahayd liannahaa waayo iyaduna bedelun waxay bedel ka tahay canilfidati bay bedel ka tahay fa taquumu way istaagaysaa maqaamaha fa idaa balaqat markay gaadho nisaabulfida ee fidada nisaabkeedu intaa gaadho shan boqol iyo shan iyo sagaashan wajabad fiiha sakaatu waa laga qaadaya sawaaun kaanat xaadiratan cindahu ha hayo oo dee markaa hadduu hayana u ka bixinaya am fii dima fii dimami nnaasi wax dadka ku maqan ha ahaado wixii dadka ku maqanna dee u xisaabinaya fa amaa adduyuunu haddaba wixii deynta ahaa fa in kaanat deyntu hadday tahay calaa malii-in qof qaniya oo baadilin bixinaya hadduu hayo fal waajibu waxa waajiba an yusakihaa inuu ka bixiyo sakadii kullu sanat ilaa wuxuu ku leeyahy qof qaniyo hadduu imika idhaakan siinaya xisaabtu ku darsanaya wa in kaanat haddaba hadday tahay deyntii calaa mucsiri qof dee mucsirku waa qofkii ay ku adkayd aw mumaadilin ama mid warwareejinayo oo mumaadilkuna waa kii warwareejinayay falaa sakaata saka ma jirto xataa yaqbidahaa ilaa uu maaragtay qabanayo fa yusakihaa uu bixinayo sanatan waaxidatan sanad keliya uu markaa ka bixinayo marka hadduu yahay qof dee adagoo wixii ku adeg yahay ama qof haysta oo warwareejinaya sake waxba yaanu ku darin ilaa intuu dee maalkaasi gacantiisa soo gelayo marka gacantiisa uu soo galana hal sano unbuu xisaabinaya wixii ka tegey sanado ila waa maal dee gacantiisa ka baxsanaayo in badanna la meermeerinaye markaa uu soo galo sanad buu xisaabinaya alraabicu curuudu tijaara alaabtii alaabtii bakhaarka taalay ama dukaanka taalay wahiya kullu maa acaddahu waa shay kasta oo la diyaargareeyey ama uu loo diyaargariyey litakasubi shaqo wa tijaara ganacsi min caqaarin alaabtii caqaar guryihii wa xayawaanin wa dacaamin wa sharaabin wa sayaaraatin wagayriha waa alaabihii baabuuradii cuntadii cabitaankii xayawaankii la kala iibsanayey guryihii la kala iibsanayey fa yuqawimuhaa waa qiimeynayaa kullu sanatin sanad kasta bimaa tusaawii waxay la mid tahay cinda ra'sil xawli sanadku markuu soo wareego waxay la mid tahay buu qiimeynayaa wayukhriju wuxuu saarayaa rubca cushra qiimatiha afartankiiba hal buu saaraya ama boqolkiiba laba iyo badh ayuu ka saaraya saasuu ka saaraya walaa sakaata saka ma jirto ama ma laha fiimaa shaygii walaa sakaata ma jirto sako fiimaa acadahu linsaanu qofku wuxuu u diyaariyey lixaajatihi xaajadiisii min dacaamin cunto iyo wa sharaabin sharaab iyo wa furushin firaash iyo wa maskanin waxyaabaha uu qofku isagu cuntadiisii iyo cabitaankiisii iyo wixii dee guriga u yaalay ama dee gurigiisa kama bixinaysako ama cuntada uu cunayo ama firaashyadiisa ama alaabta aqalka u taala iyo wa xayawaanaatin xayawaankii aqalka u joogay ama dee maaragtay uu isagu aqalka ku dhaqanayay iyo wa sayaarati baabuurkii isagu lahaa ee dee uu ku adeegsanayay walibaasi dharkii uu xidhnaa ama aqalka u yaalay siwaa mooyaane xuluyu dahabi walfida xuligii waa wixii laysku qurxinayay ee dahabkii fidada ahaa liqowli nabiyi calayhi salaatu wasalaam laysa ma saarna cala lmuslimi qofka muslimka ah fii cabdihi addoonkiisa walaa farasi iyo faraskan uu wato sadaqatun waxba laga qaadi maayo markaa baabuurku wato iyo alaabtiisa iyo waxba laga qaadi maayo muttafaqun caleyh walaa tajibu sakaatu sakadu waajib maaha fiimaa u cidda wixii loo diyaargareeyey lilujrati in dee uu maaragta kireeyo min caqaaraatin wa sayaaraatin wa naxwiha oo waayo wixii dee maaragtay waxyaabahaas dee waxaa laga yaaba biil waa wixii biilka ah wainamaa tajibu way ka waajibaysaa fii ujratiha mushqaayadu idaa kaanat nuquudan lacag hadday tahay waxaala caleyha alxawlu sanadkuna uu soo wareego oo dee wax dee dhigmaya ay tahay wa balaqat ay gaadho nisaaba nisaabna ay gaadho binafsiha aw amase bidamiha in lagu daro limaa cindahu wixii agtiisa ahaaday min jinsi ama wax kale intuu ku daro uu isu geeyo ayuha almuslimuun sakada maalka bixiya wadiibuu bihaa nafsan naftiinu raalliha ka ahaato waayo waa faa-iido qurmi khasaare maaha waa ribxi laa khasaara waxa aad koobtaan wixii ilaahay idinku laasimiyey sakadiisa ilaaliya ilaahay waxaa weydiisataan inuu idinka aqbalo waxaa bixiseen inuu ilaahay idiin barakeeyo waxa baaqiga ahna ilaahay tabaaraka watacaala kuu barakeeyo waalbarakatu lakum ilaahay tabaaraka watacaala inuu maalka waxa baaqiga ahna idiin barakeeyana ilaahay jala wacalaa weydiista intaasi waa baabkii sakada iyo wixii sakada la xidhiidhayay ayuu halkaana sheekhu raximah allahu tacaala majliskii saddex iyo tobnaad dadkii ahlu sakada ahaa ee sakada laga qaadayay sakada yaa laga qaadaa ama dadka la siinayo ayuu inoo bilaabi doonaa والله تعالى أعلم وبالله تعالى التوفيق intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifd illahi tacaala waricaayatih waakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online